halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebal noogu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeya ay ku qoran yihiin waxaa kitaabkan ishaaciyah si weyn loogu soo xiganayaa kitaabka axdiga cusub oo shan iyo siddeetan goor baa lagu soo xiganayaa kutubbada kala duwan ee axdiga cusub ishaaciyah wuxuu ahaa nin sharaf leh oo ka tirsanaa aqalka boqortooyada oo weliba wax qora oo dadka qaarkii bay la tahay inuu ka mid ahaa faracii daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga iyo boqorkii labaad ee reer banu israa'iil markiina ugu dambaysay waxaad soo maqasheen horudhaca cutubka toddobaad iyo weliba aayadda koowaad ee cutubka toddobaad waxaana laynoo soo sheegay in dalka uu xukumayey aaxaas inay yootaan ina cusiyah waxaana ku soo kacay rasiin oo ahaa boqorkii suuriya iyo feqax ina ramalyaah oo ahaa boqorkii dalka israa'iil inay la diriraan aawadeed ha yeeshee waxaa laynoo sheegay oo kale inaan aaxaas laga adkaan haddaba haddii aan dib ugu noqonno kitaabka boqorrada ayaa waxaa habboon inaan la soo baxno kitaabka labaad ee boqorrada cutubka lix iyo tobanaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan aaxaas markuu boqor noqday wuxuu jiray labaatan sannadood oo lix iyo toban sannadood ayuu yeruusaalem boqor ku ahaa oo isagu ma uu samayn sidii awoogiis daa'uud oo kale wax rabbiga ilaahiisa ah hortiisa ku quman haddaba waxyigan ku qoran cutubka toddobaad ee kitaabka ishaaciyah wuxuu ku soo aaday ka dib markii ilaah ishaaciyah u dhiibay howl sida ku qoran cutubka lixaad oo uu ilaah ka helay farriin cutubka lixaad wuxuu ku furmayaa dhimashadii cusiyah waxaana xukunkii la wareegay yootan oo ahaa wiilkiisa wuxuuna israa'iil xukumayey lix iyo toban sannadood waxaa ku qoran kitaabka labaad ee boqorrada cutubka shan iyo tobanaad aayadaha laba iyo soddon ilaa afar iyo soddon ee baalka afar boqol saddex iyo sagaashan ee axdigii hore sida tan feqax ina ramalyaah oo ahaa boqorkii dalka israa'iil sannadiisii labaad ayaa yootan ina cusiyah dalka yuhuudah boqor ka noqday oo markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yeruusaalem ayuu boqor ku ahaa lix iyo toban sannadood oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray yurushaa inasaadokh oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman oo wuxuu wada yeelay sidii aabbihiis cusiyah yeelay oo kale haddaba yotam wuxuu ahaa boqor wanaagsan aaxaas oo isagu ahaa wiil uu dhalay yotam ayaa haatan xukunkii qaatay wuxuuna sameeyey wax ilaa hortiisa shar ku ah aaxaas wuxuu xukunka wadayaa isna lix iyo toban sannadood wuxuuna ku soo caanbaxayaa in lagu tiriyo boqorradii xumaa ee dalka yuhuudda waxaa wakhtigiisii ka dhacay boqortooyada dagaallo sokeeye oo reer banu israa'iilna waxay marayaan wakhti shadiid ah ama wakhti kulul haddii markaasi aad doonayso inaad ogaato sidii boqor aaxaas uu u xumaa waxaad la soo kala baxdaan baalka afar boqol iyo afar iyo sagaashan ee axdigii hore cutubka lix iyo tobanaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan laakiinse wuxuu ku socday jidkii boqorrada dalka israa'iil oo weliba wiilkiisii ayuu dab dhex mariyey sidii ay ahayd karaahiyadii quruumihii rabbiga ka eriyey reer banu israa'iil hortooda oo isna wuxuu ku allabaryi jiray fooxna ku shidi jiray meelihii sarsare iyo buuraha dushooda iyo geed kastoo dheer oo doog ah hoostiisaba waxaad markaasi arkaysaan in boqor aaxaas uu ahaa mid ka mid ah xumaanfalayaashii aalaaba lagu yaqaanay boqortooyada waqooyi ee xaruntoodu ay ahayd samaariya loona yaqaanay boqortooyadii israa'iil waxaanse garanaynaa haatan inuu aad u baqay waayo boqortooyadii israa'iil oo ay la socdaan reer suuriya ayaa ku soo socda isaga haatan oo waxay doonayaan inay la dagaalamaan inkastoo ayaan markii hore ka adkaan ayaa aaxaas haatan uu ku qasban yahay inuu rumaysto in guushu isaga raaci doonto ugu dambaysta haddaan xigashada kitaabka horay idinku sii ambaqaadno ayaannu iminka eegaynaa kitaabkii ishaaciyaha cutubka toddobaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan oo waxaa reer daa'uud loo soo sheegay war leh suuriya waxay xidhiir la yeelatay reer efraayim markaasaa qalbigiisii iyo qalbigii dadkiisuba waxay u ruxmadeen sida geedaha duurka dabeeshu u ruxdo oo kale haddaba waxaa muuqata in aaxaas aanu rajo ka qabin barakada ilaah ee isaga iyo qarankaba saaran waxaa isaga ka nixiyey hadalkii lahaa fiqah ina ramalyaah iyo rasiin boqorkii suuriya ayaa xulufo noqday oo isaga ku soo socda si ay u qabsadaan dhulka yuhuudda haddii boqortooyada waqooyi ay keligood ahaan lahaayeen awood uma yeesheen inay dalka yuhuudda qabsadaan laakiin haatan waxay wataan reer suuriya oo iyaga gaashaanbuurla ah oo aaxaasna wuxuu rumaysnaa in xulufadaasu ay qabsan karaan boqortooyada ka talisa dhulka yuhuudda iyo magaalada yeruusaalem maadaama aaxaas aanu boqor ilaah ka cabsada ahayn ayaannu ilaah haatan diyaar u ahayn in dadka reer yuhuudda maxaabiis ahaan loo kaxaysto sidaan haddaba taariikh ahaan garanayno reer yuhuudda wakhti badan bay ka dambeeyeen reer banu israa'iilka waqooyiga dega oo iyaga degdeg loogu kaxaysan maayo maxaabiis ahaan marka cabsida aaxaas macno ma laha waxaase ugu wacnaa cabsila'aantiisii ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka siddeed boqol kow iyo sagaashan ee axdigii hore kitaabka ishaaciyaah cutubka toddobaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan markaasaa rabbigu wuxuu ishaaciyaah ku yidhi adiga iyo wiilkaaga she'aar yaashuuba taga oo waxaad aaxaas uga hor tagtaan meeshuu biyo-mareenka balliga sare ku dhammaado kaasoo ku dhex yaal waddada barrinka dharmayraha maadaama haatan aannu ilaah diyaar u ahayn inuu boqortooyada reer yuhuudda maxaabiisnimo ama masaafuris u diro ayuu ku dhiiragelinayaa boqorka inaannu xidhiir la samaysan dalka masar markaana ilaah wuxuu u warramayaa ishaaciyah oo wuxuu u soo dhiibayaa farriin ku socota aaxaas haddaba waxaa halkan yaalla dhowr waxyaabood oo ay tahay inaan isla eegno markii aannu aayaddan la fugurayno marka ugu horraysa ishaaciyah waxaa laga doonayaa inuu la kulmo aaxaas oo ay isku arkaan ama uu uga hortago biyo-mareenka balliga sare halka uu ku dhammaado waana halka uu ku dhex yaallo waddada aadda barrinka dharmayraha haddaba halka uu kula kulmayo boqorka ayaa waxay xambaarsan tahay farriimo dahsoon oo aan ciyaar lagu garan karin waa halkan meesha dadku ay ku oombaxaan waa dadka deggan magaalada yeruusaalemi marka ay sidan tahay ayaan la malaynaynin inaad biyo qasabad ku yimid ka haqabbeesho waase inaad leedahay tubo biyaha laga cabo oo waa inaad timaado rubneetada ama tubo biyaha laga cabo qasabadda biyaha wadda meel aad ka cabto heli maysid biyihii laakiin haddii qofku u yimaado balliga qudhiisa ama halka biyuhu ay ka soo maaxanayaan waxaa shakila'aan ah in isaga iyo harraad ay kala tageen taasina waxay calaamad u tahay inaadan baraka ka helaynin guriga daa'uud ha yeeshee halka qasabaddu ay ka bilaabato ama ay ku dhammaato oo biyuhu ay ka soo burqanayaan ayaa waxaa yaalla biyaha nolosha kaasina waa ciise masiix wuxuu isagu ka yimid faracii daa'uud si dadka uu u siiyo biyaha nolosha waxay haddaba ahayd in ishaaciyah uu kula kulmo boqorka biyomareenka balliga sare ku dhammaada haddaba ereyga balli wuxuu noqonayaa af cibraani ahaan berekaah oo macno ahaan ka dhigan barako haddaba waxaannu innaga oo dhaniba garanaynaa sida balliga biyaha ahi uu ugu wanaagsan yahay kuweenna reer miyiga ah waxaana la mid ah deegaannada israa'iil oo biyaha aad iyo aad macduun uga ah zabuurka afar iyo siddeetanaad aayadda lixaad ayaa laynoogu sheegayaa barakadaasi oo wuxuu zabuurluhu leeyahay qayb ahaan haa oo roobka hore ayaa barakooyin ka buuxiya haddaba haatan waxaad ogaataa in barako ay taallo meeshuu biyomareenka balliga sare ku dhammaado ereyga ama kelmadda sare ayaa soddon goor loola isticmaalayaa ilaah waxaad xusuusataa in wadaadkii malkisadaq ahaa loogu yeedhay wadaadka ilaaha ugu sarreeya ee samada iyo dhulka abuuray waa wadaadkii u duceeyey nebi ibraahim sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka afar iyo tobanaad aayadda siddeed iyo tobanaad haatan barakadu ilaaha ugu sarreeya ayaa laynoogu siinayaa haddaba meesha biyomareenka balliga sare uu ku dhammaado waase markii masiixu u yimaado dunida haddaba berrinka uu ku yaallo dharmayraha waa meel dhulka ka kacsan oo markii safarradu ay dhulkaasi soo gaaraan waxay mayraan cagahooda waxaana ay leedahay ahmiyad ruux ahaaneed oo marka laga hadlayo jidka dheer ee safarradu maraan ayaa kitaabka mahmaahyada uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabkan mahmaahyada cutubka lix iyo tobanaad aayadda toddoba iyo tobanaad sida tan kuwa quman jidkoodu waa inay sharka ka leexdaan kii jidkiisa dhowraa naftiisu ilaaliyaa haddaba waddada barrinka dharmayraha waa taas laynoogu sheegayo halkaasi oo waa tan xaqnimada iyo qumanaanta waana inaan jidadkeenna ilaalinnaa oo ishaaciyah wuxuu mar kale leeyahay sida ku qoran cutubka shan iyo soddonaad aayadda siddeedaad sida tan oo waxaa halkaasi jiri doona jid weyn oo waxaa jidka loo bixin doonaa jidadkii quduusnimada kuwa aan daahirsanaynnuna ma mari doonaan laakiinse waxaa leh kuwa isaga jidka la socda oo xataa nacasyaduna kuma qaldami doonaan haddaba qidcadaasu waxay qusaysaa ka noqonaya jidka runta iyo nolosha zabuurluhuna wuxuu ku qoran yahay zabuurka afar iyo siddeetanaad aayadda shanaad sida tan soo socota waxaa barakadaysan ninkii xooggiisu xaggaaga ka yimaado oo ay jidadka sare oo siyoon qalbigiisa ku jiraan waxaanay taasu u dhigmaysaa in kan barakadaysan uu yahay midka noqonaya jidka runta iyo nolosha waxaad kaloo ogaataa in lagu kulmi doono berrinka dharmayraha dharmayraha waa halkii dadku ay dharkooda wasakhda ugu bixin jireen maalmahaasi haddaba ahmiyadda ay leedahay inaynu isugu nimaadno berrinka dharmayraha ayaa waxay tahay in innagana aynu nolosheenna maydhno oo waa qasab inaynu u nimaadno sayid ciise masiix sayid ciise masiix wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxana uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadda saddexaad ee baalka boqol afar iyo sagaashan ee axdiga cusub sida tan durba waa nadiifsan tihiin hadalkan idinkula hadlay daraaddiis haddaba ma ahan wax lama filaan ku yimid in ishaaciyah loo diro berrinka dharmayraha oo isaga iyo wiilkiisuba ay halkaasi kula kulmaan aaxaas waxaanay innagana inoo leedahay ahmiyad ruux ahaaneed waxaa ishaaciyah lagu yidhi wiilkaaga she'aar yeshuuba ha ku sii raaco haddaba she'aar yeshuuba waa magac cajiib ah oo macnuhuna waxa weeye kuwa hara waa la soo celin doonaa waxaase magacaasi ka sii cajiibsan kan aynu ku arki doonno cutubka siddeedaad waxaana xiisaha leh waxa weeye in mar waliba ay jirayaan kuwa rabbiga u soo haraya oo reer banu israa'iil aan la wada layn doonin xitaa marka ilaah uu u caraysan yahay haddaan iminkana horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii ishaaciyah baalka siddeed boqol kow iyo sagaashan ee axdigii hore cutubka toddobaad aayadaha afar ilaa sagaal waxaa qoran sida tan oo waxaad isaga ku tidhaahdaa digtoonow oo digtoonow ha cabsan hana qalbi jabin labadan qori ee dabka ah oo qiiqaya aawadood ha ka welwelin carada kulul oo rasiin iyo suuriya iyo tan ina ramalyahtoona suuriya iyo efraayim iyo ina ramalyah waxay kugu tashadeen talo xun oo waxay isku yidhaahdeen inakeena aynu dalka yuhuuddah ku kacne oo dhibne aynuna jabsanne oo dhexdiisa boqor fadhiisinno kaasoo ah ina taabeel taas daraaddeed sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay taladaasu hagaagi mayso mana ahaan doonto waayo suuriya madaxeedu waa dimashaq oo dimashaq madaxeeduna waa rasiin oo reer efraayimna waxay ku kala jebi doonaan muddo ah shan iyo lixdan sannadood si aanay innaba dad u sii ahaan oo efraayim madaxoodu waa samaariya oo samaariya madaxeeduna waa ina remelyaah haddaba waxaa lagu adkaynayaa aaxaas inuu maanka geliyo inaannu muujinin bakdin iyo inay la noqoto in gaashaanbuurtaasi isa soo bahaysatay ay ka adkaan doonaan waa kuwa dhanka waqooyi ka jire eh ilaah way ka go'nayd inuu guuldarro u huwiyo cadaawayaasha reer yuhuuddah dhibaataduse waxay tahay sida aaxaas uu taasi ku garanayo waxaa halkan aynu ku arkaynaa in aaxaas uu ahaa nin shaki badan iyo weliba mid aan rumaysnayn ilaah haddaba su'aashu waxay tahay sidee baa loogu qancinayaa in waxyaabaha ishaaci ah uu leeyahay ay run yihiin haddaba ilaah cidnama weyddiisto inay rumaystaan shay aannu aasaas u yeelin rumaysadkuma ahan mid aan waxba ku sallaysnin laakiin mar waliba rumaysadka dhabta ahi wuxuu leeyahay aasaas aan dhaqdhaqaaqayn haddaba ilaah marnaba inama weyddiisto inaan indhala'aan wax waliba rumaysanno waa in waxa layna weyddiisanayo inaan rumaysanno ay yihiin wax hore loo sii tijaabiyey la arkay la soo taabtay laga markhaati kacay oo la caddeeyey in ciise masiix iskutallaabta la saaray waa la caddeeyey inuu dhintayna waa la soo caddeeyey inuu maalintii saddexaad dhimashadii ka sare kacayna waa la caddeeyey in kuwo badan oo islaha kol dambe masiixa ma arki doontaan oo haddana ay arkeen oo meeshii musmaarka laga geliyey xitaa taabtayna way jireen marka waa hubaal waxa aynu haddii aannu masiixiyiin nahay aan rumaysan nahay marka la dooni maayo inaannu aasaas kala dhigno kan masiixa uu dhigay mooyaane oo rasuul bawlos taasi wuxuu uga digay reer korintos sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad dadku mararka qaarkood waxay iska dhigaan inay runta baarayaan haddii dhab ahaan ay doonayaan inay masiixa u yimaadaan ilaah baa u muujinaya oo waxba ka qarsoonaan maayaan wakhtigan xaadirka ah dad badan runka ma ahan sheegashada ay leeyihiin waxaannu baaraynaa ilaah oo kuwa masiixiyiinta ah qaarkoodna kuma cadcadda dhibaatadii boqor aaxaasna sidaas ayay ahayd oo kuma cadcaddayn ilaah bal waxaad eegtaa waxa uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka ishaaciyah cutubka toddobaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaana qoran sida tan oo weliba rabbigu mar kaluu aaxaas la sii hadlay oo wuxuu yidhi rabbiga ilaahaaga ah calaamad weyddiiso oo waxaad ka weyddiisataa meelaha hoose ama meelaha sarsare ilaah wuxuu garanayay aaxaas inaannu lahayn rumaysad wuxuuna iminka doonayaa inuu rumaysadkiisa xoogeeyo ha yeeshee aaxaas wuxuu ka mid ahaa kuwa quduusiinta iska dhiga oo doonaya inay ilaah iyo dadka hortiisa isaga dhigaan kuwa xaq ah bal dhegayso wuxuu uu yidhi sida ku qoran kitaabka ishaaciyah baalka siddeed boqol laba iyo sagaashan cutubka toddobaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo aaxaasna wuxuu yidhi aniga waxba weyddiisan maayo oo rabbigana innaba jarrabi maayo miyaanay haddaba taasu ahayn wax cajiib ah inuu iska dhigo sida nin aad u wanaagsan oo aan doonaynin inuu ilaah dhibo ha yeeshee wuxuu boqorkaasu ku caanbaxay kan ugu munaafaqsan inta ku qoran qorniinka waxa uu ku hadlayo waa wax dadka caadiga ah ay ka xanuunsadaan waxaanan rumaysanahay inaannu xitaa ilaah ku qancin jawaabtiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii ishaaciyah cutubka toddobaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo isna wuxuu yidhi reer daa'uudow bal haatan imaqla ma wax yar bay idinku tahay inaad dadka daalisaan oo weliba ilaahaygana miyaad daalinaysaan haddaba haddaan intaasi ku yara hakanno ayaan idiin sheegayaa qiso aad si hagaagsan ugu aragtaan in quduusnimada aaxaas aanay meel dheer jirin waxaan maalin is aragnay rag badan oo ag dhooban garoonka diyaaradaha ay ka duulaan duulimaadyada gaaggaaban waxaan ku idhi maxaad sugaysaan idinka oo dhan waxaanay ii sheegeen inay hubinayaan in qaadku si hagaagsan u gaaro meelihii ay u dirayeen oo diyaaradduna aanay ka tegin mid ka mid ahaa raggaasi oo wadaad ahaa lacagna lahaa ayaannu sheekaysannay wuxuuna ii sheegay in beri dhoweed uu iibsaday laanguruusar qaad u qaadda oo wuxuu ii sheegay inuu xoolo badan ku qalay markii uu soo gatay oo loo duceeyey wuxuuna ii sheegay inuu dad badan isugu yeedhay oo hilib iyo bariis laga dhargay maalintaasi markaasaan weyddiiyey war ilaah raalli ma ka yahay in dadka la daroogeeyo oo qalabkii daroogada qaadayeyna loo duceeyo wuxuu igu yidhi haa innagunu ilaah baannu ka cabsannaa waxaan ku idhi ilaah ka cabsan mayside garashadii ilaah baa kuugu yar haddii kale shay daroogo qaadaya uma aadan ducayseen waayo ilaah aqbali maayo marnaba inuu barakadeeyo wax dadka shar u keenaya oo baadiyaynaya oo qoysaska kala eryaya oo dhallinyarada macaasi u keenaya oo dhallaan fara badanna qaadka aawadiis ay dhib iyo rafaad la kulmaan iyadoo ay ugu wacan tahay labadii waalid oo ku kala tegay qaad cunis marka soo laba wejiilo muuqato ma ahan in nin uu ka lacagaysto daroogo inuu haddana sheeganayo in ilaah uu u barakadeeyo qalabkii dadka kala geynayay waxay la mid tahay nin soo iibsada banaadiiq oo doonaya inuu dad ku laayo oo haddana intuu wadaaddo isugu yeedho xoolo ku bixinaya sidii dad badan loogu layn lahaa haddaba ma kula tahay in ducada caynkaas ah uu ilaah aqbalayo haddaan jawaabta su'aashaasi adiga kuugu dhaafo dhegaystow ayaan dhegaystow kuu sheegayaa inaanay habboonayn inaad quduus iska dhigto adigoo qaa'in dadka dabarjaraya ah mana ahan inaad sheekh ama xaaji isku sheegto inta aad ka ganacsanayso muqaadaraadka ninkaas aaxaas ahina wuxuu leeyahay rabbiga calaamad weyddiisan maayo oo innaba jarrabi maayo rabbiga ilaahayga ah haddaba jawaabtiisu waxay wacnaan lahayd haddii lagu yidhaahdo ma inaad wax weyddiisato ayaad doonaysaa mise inaadan waxba weyddiisan ha yeeshee waxaa lagu yidhi rabbiga ilaahaaga ah calaamad weyddiiso ishaaciyah wuxuu ku lahaa isaga farriintayda ha iska rumaysanine bal marka hore calaamad weyddiiso si aad ku garato in waxyaalahan aan kugula hadlayna ay ahaan doonaan haddii uu odhan lahaa berri qorraxdu ha madoobaato way madoobaan lahayd iyadoo taasina ay calaamad u noqon doonto in rasiin iyo fiqah ina ramalyaah laga adkaan doono ha yeeshee wuxuu iska dhigay sida nin ilaah ku kalsoon oo aan ka shakisnayn waxa nebigu uu leeyahay iyadoo weliba uu shaki ka qabo in hadallada ishaaciya ay run noqon doonaan labawejiilannimada caynkaas oo kale ah ilaah wuu necab yahay wuxuuse doonayaa inaad noqoto mid runlow ah oo afkiisa ama bushimihiisa iyo qalbigiisuna ay israacsan yihiin haddaan intaasi ku soo koobno haddaba casharkeenni caawa ayaannu habeenka xiga halkaasi idinka sii wadi doonnaa
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin